بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلaalة fi الnaar waxaan kusoo jirnay taxniiheenii ahaa ayaan ka digtoonaanaa waxyaabaha aan ka digtoonaanayno waxaa kamid a waxyaabaha qalbiga fasaadiya waxaanan ka soo hadalnay muxaadaradii lasoo dhaafay muqadimaad ka hadlaya waxyaabaha qalbiga hagaajiya oo sabab u noqda inuu qalbigii noqdo mid saalixa oo wanaagsan oo rasuulku sal l slm wuxuu yiri alaa wa ina fi ljasadi mudqatan alaa wa ina fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kullu qofka bani aadamka jirkiisa waxaa ku jira xubin haddii ay hagaagto jirkii oo dhan uu hagaago wa idaa fasadat fasada aljasadu kullu haddii ay xumaatana jirkii oo dhan uu xumaanayo oo acdaadii xubnihii aanay wax fiican kasoo fulin oo camal saalix aan lagu arkayn ibnuqayim wuxuu yiri qalbigu allah ayuu u socdaa iyo daartii dambayso aakhiro ahayd dariiqii xaqa ahaana waa uu u caddaadaa wuxuuna kala fahmaa hadduu qalbi nool yahay waxyaabaha caafaadka nafta iyo waxyaabaha jidka alle ka hor istaaga wuxuu marka ku garanayaa waxaas nuurka qalbigiisa ku jira iyo nolosha uu qalbigiisa u nool yahay iyo xoogga qalbigiisa uu xoog leeyahay iyo caafimaadka uu qabo qalbigiisu laakiin waxaa jira waxyaabo qalbiga nuurkiisa demiya oo basiirada ka khariba oo xooggiisa jilciya qofkiisa aan dareensanayn in qalbiga wax baabi'iya ay jiraan ama hoos u dhiga waa qof qalbigiisa uu dhintayba ninkii shaacirka ahna wuxuu yiri wamaa lijurxin bimayitin iilaamu qof dhintay miyaa dhaawac wax ka dhiba dhaawac ma xanuujiyo qof dhintay marka qofka aan waxaa dareemaynin qalbiga wax kharibaa inay jiraan oo fasaadiya oo hoos u dhiga qofkaas waa qofka qalbigiisa dhintay buu leeyahay waxaas la sheegayana waa wax dhammaystirkiisii ka joojinaya qalbigii inuu gaaro wixii loo abuuray yuu ka hor istaagayaa ilaan inuu qalbigu allah garto oo uu caabudo oo uu jeclaado oo uu ku farxo yaa loo abuuray oo xuska allana maarata uu ku xasilo la kulankiisana uu u hiloobo marka qalbigu janno dhow buu helaa waa marka xaalkiisu sidaasoo kale u yahay sidoo kalena aakhiro qofku nicmo ma helo iyo liibaantoona ilaa in alle janno uu u garta moogiye oo janno uu siiyo qofku laba jannuu leeyahay marka jannadii dambe aakhiro geli maayo haddaanu tii adduunyada gelin ibnuqayim wuxuu leeyahay sheekh islaam ibn taymiya yaa wuxuu yidhi ina fi dunyaa jannatan man lam yadkhulhaa lam yadkhul jannata alaakhira adduunyada waxaa jira buu yidhi janno qofkii aan gelin aanu tii aakhiro gelaynin dadka cubaadda qaarkood baa waxay yidhaahdeen qalbiga waxaa soo mara waqtiyada qaarkoodoo aan iraahdo haddii ahlu jannuhu ay sida hadda aan ahay oo kale ay xaalkooda uu yahay wallahi nolol fiican bay haystaa qaar kalena waxay yidhaahdeen reer adduunyo waa iska masaakiin adduunyadii waxay ka tageen iyagoo aan dhadhaminin wixii ugu wanaagsanaa waxaa la yidhi oo maxaa adduunyada ugu wanaagsanaa markaasuu wuxuu yidhi waa allah oo la jeclaado oo la weheshado oo kulankiisana loo hiloobo oo isaga loo jeesto oo wixii ka soo harayna laga jeesto ibnuqayim marka wuxuu leeyay qof kastoo qalbigiisa uu nool yahay arrinkaa waa uu arkayaa waana uu garanayaa odooq ahaan buu u fahmayaa waxyaabaha marka dadka qalbiga ka fasaadiya waxaa ka mid a dhexgalka badan ee dadka la dhex galo ee maanta dhan maaragta lagu dhex jiro bani aadamka iyo maarata howlahooda iyo tan labaad waa attamani waa qofku inuu wax iska jeclaado oo uu wax tamaniyo oo wax ididiilo ta saddexaadna waa maxay allah waxaan ahayn in qalbigii lagu xiro tan afraadna waa maxay dheragta oo la iska badiyo tan shanaadna waa maxay hurdada oo laska badiyo ibnulqayim marka wuxuu leeyahay shantaasi waxay kamid yihiin waxyaabaha qalbiga fasaadiya kuwa ugu waaweyn bay kamid yihiin haddii marka raadka ay qofka ku reebayaan aan wax ka sheegno buu leeyahay tan koowaad oo ah dadka dhexgalkooda faraha badan qalbigiya waxaa ka buuxsamaya buu leeyahay dadkii wixii ka soo baxayey iyo hadalkoodii saameynta uu lahaa markaasaa waxaa kuu imaanaya qalbigaadiioo meel u jeeday inuu kala tago waxaa mararka qaarkood kusoo gelaya hami iyo murugo iyo taagdarro dadka xuxun ee lala dhaqmaayo iyaga laftoodu culays bay qofka u keenayaan oo aanu qaadi karin masaalixdiisii iyo danihiisii oo wanaagsanay u lahaa bay ka dayacayaan oo wuxuu ku mashquulayaa dadkaas aan wanaagsanayn iyo arrimahooda ile danay leeyihiin danahoodii bay maarata ku mashquulinayaan marka maxaa usoo haraaya marka qalbigii maxaa usoo haraaya ama maxaa ka soo haraaya oo allah iyo daarul aakhira lagu raadiyaa oo u baaqi noqonaya dadka marka dhexgalkoodu masaa'ib fara badan buu leeyahay nicmooyin fara badanna waa lagu waayaa abu taalib ma wax uga daraayo baa jira dadkii isaga saaxiibada la ahaa sababtoo markuu dhimanayay yay u yimaadeen ma dhaafayaan ilaa markuu qofku dhimanayo wayla socdaan hataa markuu dhimanayo yay u yimaadeen markaasay sabab waxay ugu noqdeen inuu seego kelimaddii uu ku badbaadi lahaa aakhiro waxay yidhaahdeen ma waxaad maaragtay ka leexanaysaa diintii cabdulmutalib iyaga danle ma og tahay haddii abu taalib uu islaamka soo galo waxay isleeyihin wax badan baa idin dhaafaya madaxtinimo aad haysateen iyo magac aad haysateen iyo waxaas idin dhaafaya isleeyihiin marka waxay ku dadaaleen inaanu soo islaamin markaas ilaa uu ka dhimanayay daba joogeen kadibna waxay sabab ugu noqdeen inuu soo islaami waayo oo uu yiraa diinkii dadkii horreeyey un baan haystaa marka bukhaari muslim baa wariyey dadku mararka qaarkood waxay isu dhex gelayaan jacayl adduunyo iyo wax noocaas oo kale ah iyo dana maarat qof walba uu leeyahy qof kale ka helayo laakiin haddaanay xaq iyo diin iyo walaaltinimo sharciga ku dhisnayn hadhow waxay isu bedelaysaa nacayb iyo colleytan aakhire marka la tagana qofku waa u shallaynaya oo alla wuxuu yihi wa yowma maalin yacadu daalimu calaa yadayhi kii daalimka ahaa uu maaragtay labadiisii gacmood qaniinayo yaquulu isagoo leh yaa laytanii shallaytaydeydee yaa laytanii shallaytaydaydee ittakhadtu maca rasuuli sabiila yeesheena oo samaysteena rasuulka la jirkiisa jid yani maxaan u islaami waaye buu leeyahy oo rasuulka u raaci waaye yaa weylataa yaa weylata hoogeyge laytanii shallaytadeydee lam attakhid fulaanan khaliila hebel kama dhigteena maaragtay khaliil inaanan khaliil ka dhiganba ii wanaagsanayd buu leeyahay oo ninkaa aan saaxiibka ka dhigtay yaa ilugooyey oo akhriyadeeda iseejiyey waxaa la sheegay sabab nasuulku inuu ahaa nin maaragtay intuu soo islaamay nin kale uu sabab ugu noqday inuu diinta ka baxo waa intii maka la joogay waan madiina loo soo haajirin kuwii gaaladaah waaweynaa mid kamid ah intuu soo islaamay mid kale weyn isaguna uu maaragtay sabab uu noqday inuu diinti ka noqdo marka wuxuu leeyay laqad adallanii cani dikri qur-aankii iyo rumayntiisii uu iga lumiyey bacda id jaa-anii markuu i yimid kadib wa kaana shaytaanu shaytaankina wuxuu ahaaday oo caadadiisa iyo dhaqankiisu uu yahay lil insaani bani aadamkii khaduulan mid hoojiya qaala tacala alla wuxuu yihi alakhilaau yowmaydin bacdum libacdin caduun ila lmuttaqiina dadkii wadaayada ahaa ee isjeclaa ee gaalnimada iyo beeninta xaqa iyo macsida adduunyada marka la joogay saaxiibka ku ahaa yowmaydin maalinka qiyaamo bacduhum libacdin caduwun qaarkood qaarka kale waxay u yihiin col bay u yihiin ila lmuttaqiina moogi kuwii alle ka cabsanaya moogi kuwaas oo alla dartii isku jeclaa oo daacada alle ku kulmay kuwaasi iyagu col ma noqdaan weli jacaylku waa usii socdaa tilmaamooda alla marka uu sii sheegay suuratu zukruf waa kuwii muminiinta ahaa aladiina aamanuu biaayaatina wa kaanuu muslimiin waa kuwa maarata ayadaha naga rumeeya oo muslimiintana ahaa waxaa laleeyahy aakhira markay tagaan udkhulu ljannata antum wa aswaajukum tuxbaruun jannadii gala adinka iyo wixii idin wehliyey ama maaragtay haweeney laqab ha noqoto ama awlaad ha noqdaane ama maarata asxaab kale ha noqdaane jannadii galaa laleeyahay tuxbaruun jannadii baa maaragtay laydinkugu nicmeynaya waxaad ku farxaysaan nabiyullahi ibraahimna nabiyullaahi ibraahimna wuxuu ku yidhi qoladiisii inama itakhadtum min duuni illahi awthaana war dad yahow alle sukayiis waxaad samaysateen uun kuwa maarata sanamyaahoo la caabudo mawadata baynikum yani jacayl aada dhexdiina isjeceshiin dartii marka caabudadda aada caabudaysaan yaad ku kulanteen yaadna isku xiriirisaan uma yowma alqiyaamati maalinka qiyaamana yakfuru bacdukum bacdin qaarkiin qaarka kale waa uu ku gaaloobaa oo sanamyadii la caabudaayey dadkii caabudaayay way ka beri noqdaan wa yalcanu bacdukum bacdan qaarkiin qaarka kale waa lacnadaa wa ma'waakum annaaru saad u dhan tihiinna naar baa hoygiinna ah kuwii wax caabudaayay kuwii la caabudaayaba wamaa lakum min naasiriina oo idin gargaarana ma helaysaan marka dad kastoo ku kalansanaa dan oo isku jeclaa dantaas ay ka wada shaqaynayaan haddii dantii meesha ay ka baxdo waxay isu bedelaysaa shallay iyo tiiraanyo iyo xanuun jacaylkiina wuxuu isu bedelayaa nacayb iyo lacnad iyo in la iscaayo oo wax la yska sheego markii marka ujeeddadu isu bedesho yacni wax sharaf darra ah iyo cadaab iyo dulnigu sidaba adduunyada aan ku aragno dadka ku midaysan wax maaragtay diin xumo ah oo baandooyinka akhlaaq xumada iyo ku wada socda marka lasoo qabto oo la ciqaabo sida aan ku aragno marka dad kasta oo baatil isugu kaalmeeya oo iskuna jecel waxaa qasaba in jacaylkoodu uu isu bedelaayo nacayb iyo collayta haddaba qaa'idada caamkaa maxay tahay oo wanaagsan marka laga hadlaayo dadka dhexgalkooda sida faa'iidada badan waxay tahay in qofku uu dadka ku dheeho khayrka uu kala qayb qaato sida jumcadii salaaddii jumcadoo la dukanayay iyo jamaacaadkii salaaddii jamaacadoo la dukanayay iyo ciidihii muslimku maaragtay wada dukanayeen isugu imaanayeen iyo xajkii iyo cilmiga oo dadka la baro jihaadkii in laysu naseexeeyo arrimahaas yuu kala qayb qaadanaya wa yactasilhum fi shar wixii shara iyo xumaanna waa uu ka fogaanaya oo ka dhex baxa marka shar iyo balaayo ay ku dhex jiraan iyo weliba xataa waxyaabaha iska bannaan ee maarata fuduulka ah oon aakhira waxba laga faa'iidayn haddii marka dan kugu qasabto inaad dhex gasho waxyaabo shara iyagoo ku jiro aada meelaad uga baxdo aada weyso waxaad ka digtoonaataa inaad ku waafaqdo sharti dhibka ay ku dhibaayaan marka aad waafaqi weyso u sabar oo u dulqaado sababta waa ay ku dhibaayaan haddaadan xoog lahayn iyo qof kuu gargaara laakiin dhibkaas ay ku dhibaayaan waxaa ku xigi doona wuu ku dambayn doonaa sharaf iyo jacayl loo qaado qofkaas iyo weyneyn la weyneeyo oo xataa kuwii shalay dhibaayay ee agtooda uu ku weyneynayo agtooda waa uu ku weynaanayaao way ammaanayaan sidoo kale muuminiinta kalena way ammaanayaan allana waa uu ammaanaya waana jeclaanaya laakiin haddaad dadda baatilkii iyo xumidii iyo beledii ay ku dhex jireen aad ku waafaqdo waxay ku dambeynaysaa dullinimo iyo nacayb lagu necbaado iyo in ayagii laftoodii ay maarata wax kaa sheegaan sidoo kale mu'miniintu ay ku cahayaan alla xaggiisna lagaa naco in loo sabro dhibkoodii yaa khayr badan oo ciribta dambena ku wanaagsan haddii dantu marka ay kugu kallifto inaad dhex gasho dadkii oo aad kala qayb qaadato waxyaabihii iska mubaaxaadka ahaa laakiinse fuduulka ahay oo asaasiga aan ahayn oo aan maaragtay aadka loogu baahnayn waqti badanna qaadanayay waxaad ku dadaashaa in fadhigaa aada u bedesho fadhi alla lagu ateeco hadday kuu suurtowdo oo naftaadana aada dhiiri geliso qalbigaada aada xoojiso oo aadan isdhihin war waxaan ama istustus iyo waxaas noqdaano iyo in aada cilmigaadi dadka u muujiso iyo wax noocaas oo kale inaad wanaagsan tahay halagu arko iyo shaytaanka waxaas ayuu ku akrinayaao wuxuu rabaa inaadan khayr ka shaqaynin oo aad la dhex dabaalato wixii aan faa'iida lahayn oo dad ku dhex jireen shaytaanka marka iskala dagaalan allana kaalmayso saamayntaaduna markaa noqoto saamayn wanaagsan oo aad khayr aad dadkii maaragtay aad dhex keento intii kuu suurtagal ah haddii ay marka kugu cuslaato aabad la fadhiside bal qalbigaada ka dhex siib sida tinta looga siibo cajiinka si sahlan bay uga baxaysaa marka waxaad noqotaa jooga maqan noqo mid dhowa fog noqo mid hordo oo soo jeeda noqo yacni iyagiiwuu fiirinayaa sida daahirkaa laakiin ma arko hadalkoodu maqlaayaa laakiinse ma weelaynaayo oo yacni uma soo jeedo maskaxdiisu meel kale ujeedaa sababta oo ah qalbigiisii buu kala dhex baxay iyagi kor buu la aaday iyo cirka sare markaasuu maaragtay alla caabudaaya dadkii uu wanaagsanaya alla caabudaayay iyuu alla la caabudaaya qalbigiisu meel kale uba jiraaba arrintaas marka dadku waa ay ku adag tahay laakiin qofkii alla u fududeeyo way u fududdah waxa uun qofka ka xigta inuu maaragtay ka run sheego daacada alla uu adeecayo iyo jacaylka alla uu jecel yahay oo mar walba alla maaragtay cuskado oo uu kaalmo weydiisto oo uu isu dulleeyo waxaa marka arrinkaa kugu kaalmeynaya inaad allah aada u jeceshahay xuska allana aada aada u badiso oo qalbiga iyo carabkooda alla aad ka xusto oo aad ka fogaato afarta shay ee kale ee qalbiga fasaadisa afartaas shay oo kale iyaduna haddii alla yidhaahdo waxaan rajaynaynaa insha allah kelimadeenna soo socota inaan kulligood ku wada akhrino biidni illah wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online